بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الثاني ودرس الأبار ودروس أن كشرحنا حجك وعن كبر على قلب الشناد ماذا يستحب قبل الإحرام أفر قلوب النصوص شرحني wujuubka adilada wixii la tusayey iyo shuruudii xajka fadaa'ishii xajka iyo waxa weeye maaragtay nasaa'ix uu shiiku usoo jeediyey qof walba oo xaajiya waxa weeye aynu ku cadaynay qodobka shanaad waxau odhanayaa maadaa yustaxabu qabla alixraam maxaa sunno ah oo wanaagsan intaan ixraamka la samaynin in la sameeyo qaala sheekh albaniy raximah llahu tacaala waxa uu yidhi yustaxabu waxaa sunno ah oo wanaagsan lilxaaji loo sunneeyaa aw almuctamarkii cimraysanayay an yaktasila lilixraami inuu horta u qubaysto marka uu xidhanaayo walow kaanat xaa'idan aw waxa weeye wanufasa ama ha noqoto hadday doonto gabar xaydkii ku dhacay ama nifaas qabtee inay qubaystaan ayaa sunna uma kabacdi markaa yalbisu rajulu ninkii wuu xidhanayaa alizaar waalrida ninkii waxa uu xidhanayaa labadiisii go' buu xidhanaya alizaar waa go-a hoos laga xidhanaayo waalridana waa go-a kor laga xidhanaayo wanaxwaha iyo wixii lamida wanaxwihimaa wixii la mid a wanaclayni kabiir saandalkaabuu xidhanayaa walaa yalbisu ma xidhanaayo mimaa yasturu ra'sa mubaasharatan kaalcimaama wa hayre wa naxwiha iyo wix la mida halkan waxa uu sheikhu ku caddeeyey waxaad markaad doonaysid inaad xidhatid ood ixraamkii samaysid awalan marka ugu horraysa waa qubaysanaysa markaad qubaysatidna waxa weeye sida inoo imaanaysa dhiibkaagi iyo casarkaagi waxaad ismarinaysaa waa raggi markaasaad waxaa xidhanaysaa laba go' oo labada go' cadcadoo la xirto go-na hoos laga xirto go-na kor lama ogolo marka ninkii inuu xirto kamiis cimaamad waxa weeye kaba daboolan kulli lama ogola saandal iyo waxaa la ogolaya labadaa go' baa loo ogolaya ninkii wa ama almar'a qofkii dumarka ah miyaa iyaduna waa qubaysanaysaa waa diyaar garoobaysaa iyada waxaa loo ogol yahay wixii dhiib iyo casarka waa waxaa loo ogol yahay wixii aan carab lahayn laakiin midab midab leh iyada looma ogola carabta iyo inay dadka fidneeyaan lama ogola iyada marka dharkeedii bay xidhanaysaa laba ma laba shay keliya baa iyada ka xaaraama ma niqaabanayso indhashareer ma xidhanayso kafaaseenka gacmaha kuwa la gashada wey gacmo gashigana ma xidhanayso kafaaseen baa la yidhaahdaa waka waxaana arrintaa u daliila qowlka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laa yalbisu almuxram qofkii muxramkaa ma xidhanaayo alqamiis qamiis ma xidhanaayo qamiiska shaatigana waa la yidhahdaa qamiiska hadda maanta loo yaqaana waa la yidhaahdaa ma xidhanaayo walal cimaama cimaamadna ma xidhanaayo waa raggii walal burnus burnuskuna waxa weeye waa qamiis koofiyad ku toban tahay oo maqaaribada iyo aada u qaata oo waxa weeye culus oy wintarka ay ka qaataan ayaa la yidhaahdaa isagoo sawarka ka qaataana waxa fududna waa jira wala saraawiil surweel ma xidhanaayo wala walaa sawbun mara ma xidhanaayo masahu warasun o walaa zacfaraan zacfaraanka iyo waraska iyo waxaa la yidhahdaa waxa weeye waxyaalaha lagu midabeeyo marada cad marada cad bay midab midab u samaynayaan zacfaraanka iyo sawaradaba waa geliyaan waa isticmaalaan markaasay qurqurxinaayaan taana lama xidhanaayo marka maracad un baa la xidhanayaa oo aan waxba lahayn ayaa la xidhanaya labadaa go' buu xidhanayaa marka ninkii waa raggiyaa laga hadlayaa walaa khufayn waa wixii daboolan wey waa kabaha daboolan khufaynku waa sharbaadyaha rag laga sameeyey oo la gashado keligoodna waa lagu socdaa marka wax adkii oo dhan daboola lama xidhanaayo ilaa an laa yajida naclayni inuu naclayn waayo mooye naclaynku waa saandalka iyo dacaska iyo waxaasaa la yidhahdaa oo kabaha furan waa naclayn la yidhahdaa intaa waa raggii marka raggii waxaa loo diiday kaba daboolan inuu xirto surweel inuu xirto mala wax lagu mid midabeeyey inuu xirto kamiis inuu xirto imaamad inuu xirto koofiyadiina waa la mid kulli ma xiranayo muxuu marka xiranayaa waxaa loo ogol yahay inuu xirto labadaa go inuu xirto iyo kaba furan oo saandala amaa gabadhii nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam walaa talbisu lmara walaa tantaqibu lmar'a gabadhii niqaab ma xiranayso walaa talbisu lqafaazayn gacmaha kuwa ay gashadaanna ma xiranayso oo gorofyadan gacmaha la gashado oo yareerka ah oo markay cilaanka iyo marsadaan iyo ay gabdhuhu isticmaalaanna lama xiranaayo muttafaqun caleyh xadiidkaasaa marka u daliila wixii qar iyo ku soo arooray laakiin hadduu qofku waayo naclayn kaba furan kabihiisii daboola wadani ku kalasto laakiin maanta lama waayo loo bayaalin iyagoo aad iyo aad u raqiisa wayajuuzu waxaa banaan markaa an yalbisa tiyaabaw inuu dharkiisa xirto qabla almiiqaat intaan meeshii la gaarin miiqaatku waa sharaxi doonaa waa inoo imaanayaaye intaan miiqaadkaba la gaarin inaad xiraysid dharkaagiibaa bannaan ood soo diyaargaroodo markaad gurigaaga kasoo baxayso intaad dadka diyaaradaha oo kale matalan intaad diyaaradiiba soo fuulin inaad soo qubaysatid soo diyaargaroodid labadaadigo soo xiratid aad soo diyaargaroodid ayaa wanaagsan hadhow markii diyaaradii markaa meesha ay maraysa xiratid leanno lagu joojin maayo hadhow qubaysna heli maysid walow waxa u bannaan an yudahina inuu timihiisa salidaysto wayatadayaba inuu catar iyo ismariyo ila nisa dumarka mooye fa calayhina maa lahu lownun walaa raa'ixa iyagu wixii aan caraf lahayn bay ismarinayaan midab midab hadduu yeesho dhib male laakiin carabtay ka dheeraanayan waka fa idaa jaa haddii uu yimaado marka miiqaatuhu booskii uu ka xihan lahaa yajibu calayhi waxa waajib ku ah an yuxrama inuu xirto ma aha inuu dhaafo sida dadka qaarkood sameeyaan booskii uu marayey oo waxa weeye miiqaadkiisa inuu ka xirto wey iska qaar baa arkaysaa soomaalida u gudbaaya madiino iyagoo yalamla soo maray bayna xiranaynin markaasay leeyihin madiinaan u gudbaynaa dulxulayfiya kasoo xiranayna haadaa khada khilaafu sunna wey lama ogola wa yulabi bilxaji aw alcumra markaasuu xaj iyo cumro ku rabo ku dhawaaqaaya walaa yajuuzu uma banaana an yaquula inuu yidhaahdo shayna shay an wax ka mid a bayna yaday tarbiya inuu wax dhaho oo ereyar ka hormariya lama rabo sidii sunnaha nebiga inuu waafaqo wey sida qaarkood ay yidhahdaan allahuma inii uriidu alxaja aw alcumra fayasirhu lii wataqabalhu minii dacooyinka noocaas oo kale inaad la timaadid ma aha oo nebigu ma samaynin hada bidcatun dalaala buu yihi sheekh alman raximah allahu tacaala halkaa marka khulaasadeeda qodobkaa waxa weeye waad qubaysanaysaa waad diyaargaroobaysaa labadaadi go-baa xiranaysaa haddaad nin tahay waxa weye waxaad catar iyo ismarin kadid baa ismarinaysaa sariidaysanaysaa shalaysanaysaa waad diyaargaroobaysaa diyaaraddaadi waad soo fuulaysaa haddii aad lugeynaysayna wa ku kaa miiqaadka marka aad maraysid waa laguu sheegaa diyaaradda ayaad markaa xiranaysaa ood ku dhawaaqaysaa xajkii sida loo xiranayo noo imaanaysa wax laga hormarinaayana ma jirto waka haddii qofkii dumar uu yahayna sidoo kale intuu qubaystooo diyaargarowdo oo dharkeedii xirato iyadoo indha shareerka iyo waxay iska ilaalinaysaa iyo alkafaasaynka bas wixii kaleo dhan waa u banaayen xijaabkeedii xiranaysaa dharkeedii caadiga qodobka lixaad mawaaqiidaan ku sharaxayna almawaaqiid almawaaqiid waa jamcu miiqaat wahiya khamsa waa shan wey shanta jiho oo looga yimaado madiina oo dhinac walba laga makaan ka wada makaan le cafwan maka lagaga yimaado dhinac walba lagaga soo galo ayay shantaa dariiq qolo walba kay ku imaanaysa ayaa nebigu me meel baa loo waktiyey afarna nebigaa waktiyeeyey oo yihi qolo walba halkaa ka xirato midna cumar ibn khadaab baa ku daray oo waa reer ciraaq waynu arkayna awalan kan ugu horeeya waa dulxulaybiya waa kii nebigu ka xirtay waana meesha ay reer madiina ka xirtaan waana qarya magaalo yara weeye oo madiina u jirta sittata amyaar lix mayl bay u jirtaa lix mayl waa toban kilomitr camal waka waa meel u dhow weeye madiina marka wahiya abcad almawaaqiid waa mawaaqiidda midda ugu fog maka markii maka la joogo waa tan ugu fog leannu madina way fogtahay shan boqol oo kilomitr yaa lagu tilmaama qaala waxau yihi sheikh islam ibn taymiya raximah allahu tacaala watusama waxaa lagu magacaabaa sidoo kale waadi lcaqiiq waadi lcaqiiqna waa lagu magacaabaa masjid baa ku yaal wa masjiduhaa yusamaa masjid shajara ayaa lagu magacaabaa masaajidkii geedka wa fiiha bi'run ceel baa ku yaal buu yihi tusamiha aljuhaalu bi'ra cali cali bn abi aalib radi allahu canhu calaa kulli xaal markaa taas waa miiqaadka waxa weye nebigu ka xirtay oo waxa weye halkaas reer madiine ayaa ka xiranaya iyo wixii madiino shishadeeda ka yimid oo dariiqaas soo maray iyo qofkii madiino joogay kulli oo hadda qofkii aan reer madiine ahayno intaan xajkaba la gaarin madiino tegey he isna waa reer madiine xukunkoodii uu qaadanayo iyagoo ka xiranayo qolaas marka waa reer madiina ayaa ka xiranaya dulxudaybiya la yidhaahdaa waana meeshii nebiga calayhi salaatu wassalaam uu ka xirtay wey labo midda labaad juxfa le aljuxfa ayaa la yidhaahdaa waa qaryatun tuulo yara weeye baynaha wa bayna makka naxwa talaata maraaxil waa meel u dhow saddex marxal oo waxa weye saddex geedi ayay u jirtaa waa miiqaadka ahlu shaam ay ka xirtaan iyo masar ayaa ka xirta iyo reer madiina haddii ay koodii dhinac kale ka yimaadaan oo dariiq kala soo maraanna iyadaasay soo maraan oo ka xirtaan waka qaala waxau yihi sheikh alislaam ibn taymiya raximah allahu tacaala hiya miiqaatu man xaja min naaxiyati almaqrib xaggaas qorax u dhaca wixii maka ka xiga ciddii ka soo xirata ka ahli shaam reer shaam shaam waxaa la yihahdaa suuriya iyo urdun iyo falastiin iyo israa'iil iyo waxaasoo dhan baa shaam la isku yihahda wa masar iyo reer masar wa saa'ir almaqrib iyo wixii ka sheegay oo dhan maqrib iyo xaggaas o dhan wax ka yimaada wahiya alyawm maanta buu yihi meeshaa juxfa la yihahda waa kharaabun waa lama degana walihaada sidaa daraaddeed yaxrumuuna waxay ka soo xirtaan makaan la yidhaahdo lagu magacaabo raabiqan meel lagu magacaabo raabiqan ayay ka soo xirtaan halkaas ayay ka soo xirtaan marka taasna waa miiqaadka wixii maqrib ka yimid iyo xaggaa ay ka xirtaan saddex waa qarnu manaazil qarnulmanaazil baa la yihahdaa waa qar waxaana kaloo lagu magacaabaa qarnu sacaalib sacaalibna lagu magacaaba waa tilqaa marka waxay u jirtaa maka calaa yawmin wa leyla habeenay maalin baa loo socdaa wa hiya miiqaatu ahli najdi reer najdina sacuudigay ka mid yihiin hadda waa ereda najdi la yidhaahdo dadka dega ayaa markay usoo socdaan maka dariiqooda weeye iyaga ayaa markaa ka xirta qarn manaazil baa la yihahda ama qarna sacaali afar yalamlam baa la yidhaahdaa waa mawdicun meel weeye calaa laylatayni min maka laba hameen baa loo socdaa soddon mayl bay u jirtaa baa la yidhi waanu uriya afartan kilomitr calaa kulaxa marka waa miiqaatu ahli yaman reer yaman miiqaadkooda weeye inaguna iyageenu ku xukumnahay xadiidkeenu arki doonaa soomaaliya diyaaradu markay ka soo kacdo magaaladay doontaa ka soo kacdee yaman baa lasoo maraa markii loo socdo jidda saa daraaddeed marka yalamlan baa lasoo gurmaraa halkaasaa laga xiranayaa soomaalida waxaan ka wadaa wixii soomaaliya kasoo xajiyayo amaa dadka soomaalida ah oo kasoo xajiyayo qurbaha yurub iyo maraykan iyo meel walba kuwaasi meesha hadba ay soo maraan ayay ka xiranayaan hadba diyaaradda uu qofku soo raacay ku xiran tahay diyaaradaha muslimiinta marka hore waddankooday ku geynayaan masalan dubay ama maarata imaaraadkao kale dubay bay ku geynaysaa baxrayn baxrayn bay ku geyne waxa weeye jordan halka kulli masar yaman mid walba waddankeeday ku geynaysaa hadow diyaarad kaaga soo qaadaysa marka hadba meesha lagu soo marinayo miiqaadka aad soo dulmaraysaa ka xiranaysa ama soomaalidu yalamlan bay ka xirta shan waxa weeye midda la yidhahdo daatu ciraqa baa la yidhahdaa waa makaan bilbaadiya waa meel baadiya wahuwa alxadd alfaasil waa kan kala saaraa bayna najda wa tuhama udhexe kala saara wey labadaa meesha kala baxo weeye bayna maka iyada iyo maka waxa udhexeeya baynahu wa bayna maka itnaani wa arbacuuna miilan afartan iyo laba mayl way fogtahay ayaa waxa weeye ay u jirta taana marka daati ciraqaana wa huwa miiqaatu ahli lciraaq ahlulciraaq baalaho cumar ibn khadaab baa halkaa u waqtiyeeyey shantaa marka miiqaad waxaa ugu fog reer madiina waxaana ku xiga reer ciraaq waxaana ku xiga reer reer yaman labada kale waa dhow yihin waka shantaasaa marka laga xirtaa meeshaad ku timaadid unbaad ka xihanaysa deliisha shantaa loo deliishadana waxa weeye xadiidka cabdullahi ibn cabaas radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wassalaam waqata wuxuu u waktiyey ay miiqaab uga dhigay oo waxa weye shantaa deliishadoona waa inuu inoo sheego wuxuu u waktiyeeyey liahli lmadiina dalxudaybiya reer madiina dalxudaybiya u waktiyey waa kii nebiguna ka xirtay waliahli shaam wixii shaam iyo xaggaa ka yimaada maqrib oo dhan weeye aljuxfa meesha juxfa la yidhahdo waliahli najdi qarni lmanaazil waa reer najdi waliahli yaman yalamlam afartaasuu nebigu jireeyey leannahu ciraaq markaas weli bilaad lislaam ma ahayn oo lama furan qaala nebigu wuxuu yidhi hunna lahunna kuwaas aanu sheegnay oo meeladaas meelahaas aan calaamadinay waxaa iskale dadka halkaa ka imaanaya dadka halkaa degan baa iskale waliman ataa calayhinna min gayri ahlihinna miman araada alxaja waalcumra iyo ciddii soo marta oo aan iyagu markaa halkaa deganayna ka shishay ka yimid sida inagoo kale hadda soomaalidu yaman ma degenin laakiin yaman baa soo marnaa yamanna baa la soo maraya ciddii marka xaggaa ka timaadana waxay ka xiranaysaa meeshaas ay ku yimaadeen miman araada alxaja walcumra oo xaji cumradkii doonowa ciddii ka sokaysay maxaa la samaynaya nebigu wuxuu yidhi waman kaana duuna daalika qofkii ka sokay degan oo waxa weeye matalan reer jidde iyo dadka gudaha degan oo maka u dhow dhow waman kaana duuna daalika ciddii ka sokaysa intaa ah fa min xaysu ansha'a meesha uu ka soo bilaabay buu ka xiranaya xataa ahla maka ilaa ay ahla maka ka xirtaan min maka maka gudaheeda imaamu albukhaari baa warinaya fi saxiixii kun iyo shan boqol labaatan iyo afar raqamka ah ayuu fi saxiixa ku warinaya marka sidaa daraaddeed baa markuu dadku tabartucad sameeyaan maalinta xajka maka aad joogtay makaa ka xiranaysaa hotelkaagaa ka xiranaysa ta qubaysata afartaa nebigaa sheegay marka alayhi salatu wasalaam xadiidka nebiga ayay ku caddahay wa ama ahlulciraaq reer ciraaq miya faxadda lahum cumar ibn khadaab radi allahu can daata ciraq ayuu u jideeyey rawaahu imaamu albukhaariyi baa werinaya xadiidka kun iyo shan boqol soddon iyo kow raqamka ayuu fi saxiixi ku werinaya shantii mawaaqiid marka waa shantaas qof walba dhinaca uu ka yimaado ayay ku xiran tahay inuu markaas halkaas kasoo xirto ayaa waajib in la dhaafo marka ma ma habboona sababtu waxaa arkaysaa dad badanoo markay yalamlam soo dulmarayaan soomaalida wuxuu ku leeyahay maya waxaan rabaa inaan kasoo xirto meeshii nebigu kasoo xirtayo waxa weye madiinaan u gudbayaa hadaa khaba waa mukhalaa- khilaafu sunna wey waayo tanba nebigaa kuu jideeyey oo ku yidhi halkaa kasoo xiro maxaad uga gudbaysaa oo nebiga u khilaafaysaa oo nebigu wuxuu yidhi hunna lahunna waliman ataa calayhinna miman araada alxaj min gayri ahlina miman araada alxaja walcumra halkaa kasoo xiran marka saa daraadeed waa khaba inay dadku markay jiddo tagaan iyagoon wili xiran ay yidhahdaan madiinaan u gudbaynaa waxaas wax wanaagsan ma aha waa in laga soo xirto meesha aad soo maraysa halkaa marka waa mawaaqiidii qof walbaana laga rabo inuu booskaas kasoo xirto qodobka toddobaad waxa weye anwaacu lxaj xajku anwaac buu leeyahay saddexa saddex buu uqaybsamaa mid tabatuc baa la yidhaahdaa midna qiraan baa la yidhaahdaa midna waxaa la yidhaahdaa ifraad tabatucu waxa weeye inaad markaa xiranaysid aada cumro xiratid adoo niyeysanaya inaad xaj iyo cumrada soo gudatid labadaba cumraad xiranaysaa markaasaad markii aada sacyigii iyo dhamaysid dawaafkii ood wa arki doonaa sida cumradii u dhammaatee markaa cumradii dhamaysid ayaa timaha gaabinaysaa xalaal baad noqonaysaa ilaa maalinta sideedaadda oo xajka la gaaro ayaad iska joogaysaa xalaal baana tahay wax walba waa ku xalaal xaaskaagii hadday kula socoto wax walba waa ku xalaal oo wax kaa xarimaya ma jiro wix awal xalaal ku ahaa kabacdi markaa maalinta dambena sideedaada ayaa xajki ku dhawaaqaysaa xajkibaad dhamaysanaysaa markaa dhamaysidna yawma naxriga ayaa waxaad gowracaysay hadi tamatuc baa la yihahdaa waa kan dadku hadda waana kan ugu fadli badan waana kan la sameeyo nebiguna uu saxaabada amray kaasi waa tamatuc qiraan waxaa la yidhahdaa qofku inuu xaj iyo cumro isku daro oo ku dhawaaqo xaj iyo cumro inuu isku daro sida loogu dhawaaqana waa arki doonaa laakin bishardi waa inuu hadyi soo kaxeeya waa inuu hadyi wataa sida nabiga calayhi salatu salaam uu hadyiga usoo kaxeeyey waa inuu hadyigiisii wataa marka maanta suurtagal ma aha inuu qofkii hadyi soo kaxeeyo ilaa qof agagaarka dee maka degan mooye ila diyaarad kuma soo qaadi ka dhigneef arya iyo lo-toonna ifraadna waxaa la la yidhaahdaa inuu waa marka qiraanka hadduu qofka sameeyo hadigiisii soo kaxayso xaj iyo cumrada isku daray ma xalaal noqonaayo cumradii buu samaynaa ma xalaal noqonaayo ilaa xajkao dhan uu dhameeyo hadigiisana gawraco kaa qiraan baa la yidhahdaa waa adegyaa maanta oo waxa weeye tamatuc aaroon oo fudud fadli badanna saxaabadana nebigu amar ifraadna waxaa la yidhahdaa qofku inuu xaj keliya niyeysto oon cumrada samayne uu yidhahda xaj keliyaan samaynaya kaana waxa fiican inaad xajkii haddii aad niyeysatay inaad fasakdidu bedeshid sidii saxaabaduba ay sameeyeen oo waxa weye markaa nebigu amray oo xaj keliya inaadan gudana xaj iyo cumro isku darsi marka kaa ifraadka qofku hadduu sameeyo hadiina ma soo kaxaysanayo wuu iska samaynaya xaj keliya xalaal buuna noqonaya markuu dhameeyo xaj haddaba saddexdaa kee ugu fadli badan waxaa ugu fadli badan tamatuca nebiguna waa amray saxaabada ridwaan ullahi calayhim maalintii markii ay dulxulayfiya nebiga la socdeen waa la qaybsamay markii ugu horreysay xaj iyo cumraa la xirtay kulli laakiin dadkii way qaar baa waxay iska xirteen xaj keliya laakiin nabiga calayhi salatu salaam iyo waxay xirteen xaj iyo cumra in labadooda la isku guto oo qiraan oo la isku daro nabiga calayhi sala slam marka hadyi buu soo kaxay qiraan buu xirtay markii la soo socday uu madiine maka la yimid ayuu nebigu wuxuu amray qof alla qofkii aan hadyi wadan inuu tamatuc u bedelo oo cumrada intuu sameeyo xalaal noqdo kabacdina maalinta sideedaada ah uu waxa weye xajkii xirto waa qofkii aan hadyi wadan qofkii laakiin hadyi soo kaxeeyey sida nabiga calayhi salatu salaam ayuu samaynayaa qiraankiisii oo ku dhamaynaya xajkii o dhan taasuu amray nabiga alay sala slam aan aragna marka sida uu waxa weye inoogu sharaxo sheikhaan baanab inoo sharaxaya oo xabad xabad inoogu kala qaadqaadaya marka anwaacu alxaji talaata wa afdaluhaa atamatuc qaala sheikh sheikh albani raxima allahu tacaala waxa uu yihi fa idaa araada alixraam markii uu soo qubaystay oo soo diyaar garoobay oo miiqaadkii yimid fa idaa araada alixraam hadduu doono inuu xirto fa in kaana qaaridan qad saaqa alhadya hadduu qaarin yahay hadyigii soo kaxeeyey oo xaj iyo cumro isku daray qaala waxau odhanayaa labayka allaahumma bixajatin wa cumra ilaahay waxaan ku ajiibay labayka waan ku ajiibay wey allah waxaan ku ajiibay bixajatin xaj wa cumratin iyo cumro kaasi marka ma xalaal noqonaayo ilaa uu dhameeyo xajka oo dhan hadyigiisana gowraco daraan baa la yihahda waa qofkii marka hadyi watay wa in lam yasuq ilhadya qofkii aan hadyi wadan wa huwa alafdalu taasaa fadli badane inaan la soo kaxayne labbaa waxa uu ku dhawaaqaaya bilcumrati cumro keliyuu ku dhawaaqaaya wa yaquulu wuxuu odhanayaa labayk allaahumma bicumrati cumro ayuu ku dhawaaqaaya laakiin niyadiisa dee inuu soo xajiyana waa rabaa hadhow laakiin maalinta dambe xajkiina ku dhawaaqaya wa ka marka cumru ku dhawaaqayaa tamatuc wey cumradiibuu samaynayaa hadhow maalinta dambena xajkiibuu ku dhawaaqayaa xajkiibuu samaynayaa hadyiibuu gowracayaa ma ku dhameeyo fa in kaana labbaa bilxaji waxdow hadduu xaj keliya ku dhawaaqay fasakahu bedelayaayo wa jacalahu cumratan cumro ayuu ka dhigayaa liamri nabiy sala la sl nabiga amray saxaabadii waliqowlihi sala allahu alay w slam nabigu wuxuu yidhi dakhalat alcumratu fi lxaji ila ywmi alqiyaama cumradii waxay dhex gashay xajka waa lagu gudanayaa oo isku mar baa la samaynayaa ilaa yawmi alqiyaama waka lama kala saaraayo rawahu imaamu muslim baa werinaya waka sidoo kale nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa aala muxamed nebi moxamed dadkii ehelkiisa ahaayo man xaja qofkii xajiyo oo minkum idinkeeda ka mid a falyuhilla ha ku dhawaaqo bicumratin cumro fii xajihi xajkiisa cumro horta ha ku daro oo marka hore cumradii ha guto kabacdina xajkii ha guto saxaaxu sheekh albaniga raximah allahu tacaala fi silsilati axaadiis saxiixa raqamka laba kun iyo afar boqol lixdan iyo sagaal ayuu ku saxiixinaya haddaba halkaa waxay inoo caddaatay waxa ugu fadli badan oo ugu fiican oo nebigu ina amrayo waa inuu qofku tamatucaa sameeyo wey oo qiraankii waa adag yahaniri suurtagal maahee inaad waxa weeye labadaas isku dartid ayaa wanaagsan oo aadan hadyi soo kaxaysan oo markaas aad tamatuca samaysid taasaa ugu wanaagsan qaabka marka loo xiranaayo iyo waxa weeye ishtiraabka ka horeeya markaad xiranaysid waxaa bannaan oo sunno ah inaad shardi la timaadid oo shardigaa muxuu yahay waa haddaad u jeclaatid shardigaa wuxuu yahay haddaad ka baqaysid masalan xanuun ama aad ka baqaysid in jidkii laguu diido ama wax kugu dhacaan waxaad odhanaysaa markaad ku dhawaaqaysid allaahumma maxillii xaysu xabastani muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim baa werinaya ishtiraab baa la yihahdaa marka faa-iduu leeyahayo haddii aad tiraad allahuma allahyow maxilli waxaan ku xalaal noqonayaa xaysu xabastani meesha igu xabsiyin ay dhacdo markaa in lagu xabsiyo ama waxa weeye waddadii aad gaari weydid oo xajkii ku dhaafo fa in marida hadduu xanuunsado marka ow xubisa la xabsiyo loo diido jaaza lahu waxa u banaan altaxallul inuu xalaal noqdo walaa calayhi alhadyi dam waxa weye fidya waajib kuma noqonayso wa calayhi qada inuu soo qadeeyo ayaa waajib ku ah idaa kaana xajuhu fariida hadduu xajkiisu waajib ahaa waka marka ishtiraabkan waxaa loo xiranayaa si aad uga fakertid haddii aadan ishtiraabkaa la imaanin ma xalaal noqon karin hadhow oo waxa weye arrin adag baa kugu imaanaysa sidaa daraaddeed allaahuma maxilli xaytu xabastani inaad tiraahid baa habboon oo waxa weye markaas aad saas uga badbaadid hadhow haddii kale aad xalaal noqotid fidyaa kugu waajibaysa qaala waxau yihi sheekh albani raximah allahu tacaala walaysa lilixraami salaatun takusuhu ixraamka marka la xiranaayo salaad u gaara oo iyada loo sameeyo ma jirtowa laakin idaa adrakathu asalaatu salaadii hadday soo haleesho qabla ixraamihi inta uunan xiran waxa way salla wuu tukanayaa uma axrama uu xiranayo si nabiga la sameeyey calayhi salaatu wasalaam ma jirta marka ikhwaani salaad gaara oo la yidhaahdo salaada lagu xirto wax jira ma aha laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam dulxulaybi yuu yimid salaadii duhur baa kusoo gashay wuu tukaday waa la diyaargaroobay markii salaadii la tukadayna waa la socday oo waa la xirtay markaa marka haddii xilligii salaada uu kuusoo galo oo ay dhacdo inaad xilligii salaada ay waxa weeye aada gaartid waxaad samaynaysaa markaas salaadaasa tukanaysaa kabacdina waad xiranaysaa ama haddayna xilli salaad ahayn waad xiranaysaa salaad gaarana male oo loo xirto waka altalbiyatu rafcu sawti fiiha biha atalbiyada sida loo talbiyeysanayo loogu dhawaaqaayo loo xiranaayo iyo waxa weye maaragtay codka in kor loo qaadaayo qofku markuu xirto oo ku dhawaaqo o yidhaahdo labayk allaahuma bilcumra ama uu yidhaahdo bilxaji talbiyadaanu wadaaya caqiide iyo tawxiid weeye waana kor baa loo qaadaya waka marka atalbiyatu sida loogu dhawaaqaayo rafcu sawti biha iyo waxa weye codka in kor loo qaadaayo qaala waxau yidhi sheekh albani raximah allahu tacaala uma yastaqbilu lqibla qibladu qaabilaya waa markuu xiranaayo qaa'iman isagoo taagan oo haddaad dhulkii joogtid haddaad diyaaradii laakiin de istaag haddaad soo istaagi kadha oo waxa markaas waad xiran kartaa uma yulabii bilcumra cumro ayuu ku dhawaaqaaya ow alxaji waalcumra sidii inoo soo hormartay baa taqadama sidii inoo soo hormartay macnaa tamatuci haddaad samaynaysid tamasca ugu fiican baan idhi labayk allahuma bilcum bicumrati baa oranaysa aad soconaysa marka wayaqulu wuxuu odhanayaa marka allahuma hadihi xajatun laa riyaaa fiiha walaa sumca waa markuu xirto markuu xirto oo ku dhawaaqo ee wuxuu leeya allahuma hadihi xaja xaj wey ama cumra laa riyaaa fiiha walaa sumca cid aan istustusaayo iyo cid aan ismaqashiinaayo ma jirto ilaahay adiga un baan kaa doonaayo ajir iyo wanaag marka rawaahu diyaa ayuu yihi sheekh albani ayaa wariyey bisanadin saxiix saa ku wariyey oo waxa weeye manaasik alxaj ayuu sheekh albani ku caddaynaya waay wayulabii talbiyat annabiy sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu ku dhawaaqayaa marka talbiyadii nebigu calayhi salatu salaam uu sameeyey oo maxay ahayd inaad tiraahid weeye labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka waalmulk laa shariika laka intaasuu nebigu samayn jiray calayhi salatu salaam labayka waan ku ajiibay allaahumma allahayow labayka waan ku ajiibay labayka waan ku ajiibay laa shariika laka cid wax kula wadaagta male labayk waan ku ajiibay ina alxamda xamdi iyo mahadoo dhan wanicma iyo nicmo iyo wanaagoo dhan laka aday kuu sugnaatay waka waalmulku boqortooyo dhanna adaale laa shariika laka cid kula wadaagta male taas ayaad ku dhawaaqaysaa ood wadaysaa ilaa meesha la gaarsiina waa arki doona qaala waxau yihi wailtizaamu talbiyatihi afdal insaa loo laazimo nabiga calayhi salaatu salaam talbiyadiisii ayaa wanaagsan oo wax kale lagu mashquulin wa amara annabiyu sala allahu alayh wali salam birafci sawt atalbiya birafci sawti atalbiya wuu amray liqowlihi sala allahu alay wasalam buu ku amray waxa uu yihi saxaabada ataanii jibriilun jibriil baa ii yimid faamaranii waa i amray an aamura asxaabii inaan saxaabadayda amro waman macii iyo ciddii ila socota an yarfacuu inay kor u qaadaan aswaatahum codkooda bitalbiya talbiyada inay kor u qaadaan wasaxaxu sheekh albani raximah allahu tacaala fii sunani abi daawuud ayaa sunan abi daawuud buu ku saxiixiyey raqamka kun iyo sideed boqol iyo afar iyo toban oo imaam abu daawuud ayaa werinaya waka marka nabiga calayhi salatu salaam wuxuu yihi jibriil baa ii yimid waa waxyi min allah wuxuuna amray inaan amro saxaabadayda iyo cidda ila socotoo dhan rag iyo duhar baa soo gelaya an yarfacuu aswaatahum inay codkooda kor u qaadaan bitalbiya waka qaala sheekh albani raximah allahu tacaala waxa uu yihi wannisaau dumarkii fi talbiyati talbiyadii waa ka rijaali sida ragga oo kala wey ragga oo kala wey licadami daliili takhsiis sababtu waxa weeye daliil u diidaysa inay kor u qaadaan lama haayo wa kaanat asaxaabiyaatu gabdhihii saxaabiyaadka ahaa oo nebiga la socdayna yulabbihina waxa weeye way kor bay u qaadayeen talbiyada way talbiyeysanayeen waka marka halkaa talbiyadii ayaa kor loo qaadayaa oo waxa weeye qof walba uu ku dadaalayaa inuu waafajiyo sida nebiga calayhi salaatu wassalaam uu u sameeyey ayuu inu waafajinaa insha allah ama qaala sheekh wuxuu yihi wayaltazimu talbiya talbiyadii wuu laazimayaa liannaha shacaairu diin shacaa'ir alxaji wey liqowli nabiy sala allahu alay slam nabigaa wuxuu yihi amaranii jibriil jibriil baa i amray birafci sawti fi lilaali in waxa weeye talbiyada codka kor loogu qaado wuxuuna yidhi fa inahu min shacaa'ir alxaji calaamadaha xajka weeye kor baa loo qaadayaa marka imaamu axmed baa werinaya iyo waxa weeye bayhaqi iyo an abi hurayra ka werinayaan wa saxax sheekh albani raximah allahu tacala fi saxiix aljaamic sagiir waxa weye kun iyo saddex boqol iyo sideetan iyo afar raqamka ayuu ku saxiixinaya iyo silsilati axaadiis saxiixa halkaa marka waxaa inoo caddaatay in kor loo qaadayo talbiyada la laazimayana oo waxa weeye waa min shacaa'ir alxaji wey marka taasaa lagu dadaalaya wax laga horumarinayana ma jirto talbiyadu waxa weeye marka la xidhanayo labayk allahuma bixaji la odhanaya wax laga horumarinayo ma jirto nawaytu xaj wa cumra si salaadoo kale bidca wey waxba laga horumarin mayo sidii sheekhu inoosoo sheegay ilaa goormaa la wadayaa talbiyadan faidaa ra'aa haddii uu arko faidaa balaqa hadduu soo gaaro alxaram almakiy xaramkii uu soo gaaro wa ra'aa uu arko buyuuta maka guryihii maka amsaka can can talbiya halkaasaa lagu joojinaya talbiyadii halkaasaa lagu joojinayaa waman ruuxii marka tayasara ay u fududaato lahu aliktisaal iktisaal ay u fududaato qabla dukuuli maka falyaktasil ha qubaysto qofki ay u fududaato inuu qubaysto inta uunan maka soo ga soo gelin oo qofku markuu maka yimaado soo jeeda hadday u fududaato uu lugaynayo iyo oo u qubaysto waa jayid waliyadkul nahaaran uswatan birasuuli illahi sala allahu alay salam kamaa rawaahu sida uu wariyey albukhaari leannu nebigu subaxdii maalintii afraad oo bishu afar ahayd subaxdii ayuu soo galay sidaa daraaddeed marka qofka hadday u fududaato waxa uu samaynayaa in uu waxa weeye maka markuu soo gelaayo qubaysto markuu qubaysto oo waxa weeye dukhuulu maka u qubaysto ayuu kabacdi markaa haddana waxa weeye maaragtay maalin gelaya oo hadday u fududaato hadday u fududaan weydo waxa weye dhib male leannu sheekh wuxuu le waman tayasara lahu ha qofkay u fududaato waxa weeye aliktisaal waa qubaysanaya qabla dukuuli maka falyaktasil ha qubaysto marka waliyadkul nahaaran maalinna ha galo isaga oo ku dayanaya nebiga calayhi salaatu asalaam sida imam albukhaari u wariyey fa idaa dakalta haddii aad geshid marka almasjid almasjid alxaraam falaa tansaa ilaawin an tuqadima inaad hormaraysid rijlika lyusra yumna rijlika alyumna lugtaada midigtaa inaad horgelisid waa sida masaajida kalaba loo gelin jiray wa taquula aad taraahid allaahumma salli calaa muxammadin wasallam nebiga aad ku sallidid allaahumma aftax lii abwaaba raxmatik ilaahayow ii fur albaabada raxmadaada waa sida masaajida kale xadiidkaana waa saxiix oo sheekh albani fi kelimi ayib ayuu ku saxiixinayaa safxada konton iyo kow marka masaajidka masaajid walba markaa gelaysid waxaa sunno ah inaad tiraahid allahuma salli calaa maxamed allahuma aftax lii abwaaba raxmatik inaad tiraahid waa sunno wanaagsan wa oo waxa weeye wanaaga masaajidka xaramka iyo masaajida kalena waa isku mid allahu marka allahuma salli calaa muxamed allahuma aftax lii abwaaba raxmatik ayaad dhahaysa markaasaad lugta midigtaa horgelinaysa leanna masaajida kalaba lugta midigtaa la horgelin jiray waxaana laga soo saari jiray oo laga soo saari jiray markaa lugta bidixda ah walowkii halkaa marka ayaa saas samaynaysa wuxuu yihi waxaad sheikhu iska ilaalisaa haddii aad geshid wuxuu yihi fa idaa ra'a alkacba haddii kacbada aad aragti uu arko qofkii rafaca yadayhi gacmihiisu kor u qaadaya in shaaa haddii uu doono litubuti litubuutihi can ibni cumar can ibni cabbaas cabdullahi ibni cabbaas ayay ka sugnaatay inuu gacmaha kor qaaday rawaahu ibn abi shay baa wariyey bisanadin saxiix sidoo kale walam yahbut buu yidhi kama sugnaanin can inabiy sala allahu calayh wasalam hunaa ducaaun khaas kama sugnaanin duca khaasa fayadcuu bimaa sha wixii uu doono ayuu ku ducaysanayaa wa habata waxaana ka sugnaaday can cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu annahu yaquulu inuu oran jiray allahuma anta asalaam wa minka asalaam faxayinaa bi faxayinaa rabbina bisalaam wa ka marka rawahu lbayhaqi baa wariyey wa huwa xasan waana hadis xasana halkaa marka markii aada soo geshid oo waxa weeye marka aada timaadid xaramkii marka ugu horeysa wuxuu yidhi sheikhu inoogu khulaaseeyey talbiyadii baad wadaysaa markaad xiratay xajkii baad waxaad xiratay cumradii labayk allahuma bicumrabaad markaad xiratay marka cumradii ayaad markaa talbiyadii ku dhawaaqaysaa labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk laby laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika lak intaasaad wadaysaa waad joogtaynaysaa intaad diyaaradda saaran tahay intaad soconaysid kulli ilaa iyo aada maka aragtid jiddo markaad joogtid xataa waad wadaysaa markay maka kuu muuqato iyadoo weliba rafcu sawtna la is amrayo oo kor loo qaadayo rag iyo dumarba markay maka kuu muuqato guryaheeda aada aragtid ayaad joojinaysaa markaadna ka soo gashay xaramka markaad timaadid ood albaabkiisa taagan tahay lugta midigta aada horgelinaysaa hadday kuu suurta gasho inaad maalin geshid haadaa jayid hadday kuu suurta gasho inaad qubaysatid markaad gelaysid haadaa jayid waa sunne laakiin waajib maaha oo habeenba waa la geli karaa markaad gelaysid ayaa lugta midigta aada horgelinaysaa markaasaad leedahay allahuma salli calaa muxamed allahuma iftax li abwaaba raxmatik halkaa ayaad gelaysaa markaad markaa aragtid kacbadii oad soo dhex geshid ila kacbada masaajid ku dhex taallaaye waad ishaari kartaa oo cabdullahi ibn cabaas ayaa sameeyey marka duco gaara ma jirto oo dawaafka iyadoo weli ma aynu gaarin laakiin duco gaaroo markaa xaramka la arko lagu ducaysto oo gaara ma jirto laakiin saxaabada waxaa ka sugnaatay sida cumar ibn khataab inuu ducadaa ku ducaystay allahuma anta asalaam wa minka asalaam faxayinaa rab rabbana rabbinaa bisalaam ilaah nagu nagu nagu nagu nagu salaam nabadgeliyo waka marka saas ayaad samaynaysaa hadduu qofkii marka intaas sameeyo xaramkiina dhex taagan yahay waxaa bilaabanaysa markaa cumradii cumrada marka iyo qaabka loo samaynaayo ila awal waa la soo xirtay acmaashii marka cumrada iyo xajka ayaa halkaa ka bilaabanaya halkaasaa marka ku joojinaynaa qodobka sideedaad oo odhanaya dawaafu alquduum dawaafkii baa la bilaabayaa kabacdi waxa weye sacyigii cumradii baa la dhammaystirayaa halkaas ayaynu marka kasii qaadaynaa insha allah tabaaraka wa tacaala oo waxa weeye aynu hadda ku joojinaynaa wallahu aclam wabillahi tawfiiq